bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo ay idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan dhiirigelin ah la qaatay dhakhaatiirta soomaaliyeed ee la tacaalaysa xakamaynta cudurka covid nneteen wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka warbixisay xaaladda covid nneteen ee dalka laga diiwaan geliyey afar labaatankii saac ee ugu dambeysay cisbitaalka martini oo bukaanadii ugu badnaa laga saaray kuwaasoo ka bogsooday cudurka covid nneteen fatahaadda webiga shabeelle ayaa aada u saamaysay xaafadaha magaalada beledweyne iyadoo waddada isku xirta beledweyne iyo deegaanka ceel jaalle ay go-doomiyeen biyaha webiga shabeelle dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa saddex laabay canshuurta iibka si loo kaabo dhaqaalaha dalkaasi
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa subaxnimo salaase ah taarikhduna ay ku beegan tahay labayo tobanka bisha shanaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaasi aada maqasheenna waxay ahaayeen qodobadii warka iyaga ugu doorka roona haatanna u diyaargaroowa isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay dhakhaatiirta soomaaliyeed ee la tacaalaysa xakamaynta cudurka covid nneteen shucayb maxamed cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
waa jiidda hore furin dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo wada jiraahu kula dirirayaan cadowga aandhaayuhu qaban ee koronafirus dimartino hosbitaal waxa uu maalin kasta martigeliyaa bukaanno qaba covid sagaaliyo toban iyo dad u yimaada la socoshada badqabkooda caafimaadda halkan waa isbitaalka martini oo ka mid a goobaha ay dowladda federaalka ugu tala gashay in lagu dabiibo xaaladda bukaanada soomaaliyeed oo uu soo ritay cudurka safmarka ah ee covid sagaaliyo toban waxaan hadda ku sugannahay
si loo badbaadiyo nolosha malaayiin soomaaliyeedda halista ugu weynayay wajahayaan halyeeyada caafimaad ee uu jilib dhigaya duulaankan dahasoon waxa ayna muddo ka caagan yihiin la noolaashaha eheladoodii ay jeclaayeen xaaladda hadda aan ku jirno dabcan aaday ugu gedisan tahay maa liannahu virus oo daadliya oo contagiosa oo dabcan maalin kas dad soo ridanayo dadna ay u la-inayaan ala tacaalusa nolosha wax badana iska bedelay awal nin qof qoyskiisa la nool oo familkiisa hooyadaada amahaaga ama walaalahaaga arkaysay ama qoyskaaga laakiin hadda waxaa ku qasban tahay inaa isbitaalka aa joogtid derbigeeda aada ka bixin xilliga shaqada maan xilliga laga reeba aa qolkaaga ku jirtid
madaxda sare ee qarankuma moogana furnimada halyeeyada caafimaad ee halkan ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana kulan dhiirigelin iyo xog waraysi isugu jira oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee dalka baahiyaha jira iyo dadaalada socda ee lagu xakamaynayo cudurka koronafirus waxa uu la qaatay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed ee la tacaalaya xakamaynta cudurkan kulanka oo ku qabsoomay aaladaha layska arka ee internetka ayay dhakhaatiirtu kula wadaageen madaxweynaha jamhuuriyadda hanaanka shaqo ee isbitaalka iyo xaaladda bukaanada ku jira halkan madaxweyne aadan kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta aada noo samaynayso waa dhakhaatiirtii frontlineka ee markaa waxaa waay la dagaalanka cudurka covid nneteen isbitaalka waxa uu leeyahay afar qaybood oo maalin walba shaqayso afar iyo labaatanka saac ayay shaqaysaa qayb waxaa waaye waa bukaan eegtada qaybta kale waxaa waaye waa qayb triage ama bukaanka lagu kala saarayo ama emergency-ga bukaano qaarkood ee mataqaanaa markay imaadaan xaalkooda marka uu adag yahay oo loo arko in la seexiyo meeshaas ayaa laga seexiyaa sidoo kale waxaan leenahay bukaan jief oo laba qayb u qaybsanta qaybna waa qaybta suspectiga ama bukaanada aan confirm ahayn oo aan cudurkii weli lagu ogaanin ayaan seexinaa mudane madaxweyne waa ku salaamaya waxay ii tahay fursada ii tahay io dhiiragelin aniga waxaan joogaa qaybta emergency-ga bukaanada habeen iyo maalinay noo imaadaan twenty four hours dhakhaatiirta way shaqeeyaan ka horna waxaa ka mid ahaa tiimka staal martini ka shaqeynaya markii arrintan covid dhacdana een, waxaan ka mid noqday een, covid response team een, maxaa la lahaa isbitaalada ambalaasyada aan u dirnaa way nala soo xiriiraan bukaanada inoo keenaa as emergency ahaan aan u qaabilnaa meeshaa ku monitor gareynaa qaarkii u baahan i c u i c u u gudbinaa een, qaarkii kaletana waxaa u gudbinaa inpatient madaxweyne farmaajo ayaa ku bogaadiyey dhakhaatiirta kalkaaliyaasha adeegayaasha iyo guud ahaan bahda caafimaad ee dalkeenna dadaalada mugga weyn ay ku bixinayaan badqabka caafimaad ee shacabka soomaaliyeed waa idin salaamay kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira Ee, waa idin mahad celinayaa runtii sida halyeeynimada leh ee daacadnimada ay ku jirto aad ugu soo deedaan habeen iyo maalin sidii aad ee, dadkiina u taakulan lahaydeen aqoontiina aada uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen ee, cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah ee, in aan la dagaalno oo aan hakinno dhibkiisa aan hakinno marka inaad idinku u barartaan oo u soo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go'doontaan si aad sacrifice ugu samaysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah ee soomaaliyeed oo tabaalaysan horta ilaahay ajar hadinka siiyo runtiina waxaa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii dhufaysyada ku jira runtii kalsoonidaasi waa kalsooni aad iyo aad u ballaaran u weyn anigana waxaan idhi dee dadka intaasi ku jira oo sida cabdirasaaq sheegay bannaanka aan usoo bixin oo karantiilka ayaga naftooda ku jira iyagoona xanuunsanayn oo reerahooda aan arkaynin inaan la qaybsado oo aan u hambalyeeyo ee, yaan runtii waxaan ku qaatay maanta inaan idinla wadaago aan aan idinla qaybsado Ee, runtii waa ku mahadsantihiin wax gaara ummaddiina u qabateen abaalna waa idinkaga haynaa kulli ummadda soomaaliyed abaalna waa idinkaga haysaa annagana abaal waa idinkaga haynaa waxa qornaya waa taariikh
shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka muqdisho
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladda cudurka covid -19 ee dalka laga diiwaangeliyey afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay muuse cismaan abto ayaa warkan faahfaahinaya
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey soddon iyo shan xaaladood oo covid nneteen ah wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwa fawziya abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in hal ruux uu u geeriyooday saddex qofood oo kalena ay ka bogsadeen cudurka iyo in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyey gobolka banaadir labaatan iyo afar somalilan oo sideeda iyo puntland oo saddex ruuxa bukaanada cusub labaatan iyo shan ka mid ah waa rag tobanka kalena waa haween tirada xaaladaha covid nneteen ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay kun siddeetan iyo sagaal xaaladood konton iyo laba bukaan ayaa u geeriyooday cudurka waxaana bogsatay boqol labaatan iyo kow ruux marwa fawziya abikar nuur ayaa ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ayna ku dhaqmaan talooyinka lagu xakamaynayo cudurka covid nneteen si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo badqabka bulshada soomaaliyeed
cisbitaalka martiini ee magaalada tan muqdisho ayaa bukaanadii ugu badnaa laga saaray kadib markii ay ka bogsadeen cudurka covid -19 warbixin arrintaasi ku saabsan nasre bashiir cali ayaa inoo sii faahfaahinaysa
maamulka asbitaalka u gaarka la tacaalidda safmarka covid sagaal iyo toban ee martiini ayaa shaaciyey in afartan iyo laba bukaan oo ka mid ah kuwa xaaladoodu adkayd ay bogsadeen islamarkaana ay ka baxeen cisbitaalka soddon iyo afar ka mid ah ayaa ahaa lab halka ay ahayd sideedna dhadig inta badan bukaanada ayaa cisbitaalka la seexiyaa markay ku adkaato neefsashada waxaana lagu xiraa qalabka fudaynaya inay neefsiga helaan arrintaasi ayaana ka dambeysay markii sare loo qaaday adeegyada caafimaad ee cisbitaalka laguna soo kordhiyey qalab casri ah baadi duqow macalin oo muddo laba toddobaad ah ku jira cisbitaalka waxa uu ka soo baxay xaaladii adkayd dhakhaatiirta ayaana u oggolaaday in gurigiisa uu isku karantiilo waxa uu sheegay in cisbitaalka uu yimid isagoo aan eheladiisa ogeysiin sababa la xiriira cabsi laga qabo inuusan helin daryeelka caafimaad ee u baahan yahay balse cisbitaalka waxa uu sheegay inuu kala kulmay arrintaa ka duwan markaan imaanayay si dhuumasho aan reerkayga soo tegay sababtuna waxay ahayd fikradda aan ka haysanay isbitaal martiini oo ah meel karantiina oo qofka inta lagu tuuro wax ka daba imaanaya aysan jirin dayac iyo dareelxumo loogu dhimanayo loogu dhimanayo ayaan ka aaminsanay inuu nala ka dhaadhiciyo waan soo dhuuntay ilaahay baa mahad iskale jiraan jiradii waa fuuli waay markiiba dhallinyaro ay qabatay garbaha waa layla cararay waxaa la geeyey meesha emergensiga markiiba oxygen baa laygu xiray waa la iseexiyey waxyar kabacdi xaakaa layga qaaday kabacdi dhiig baa layga qaaday kabacdina raajadii baa layga qaaday waa lay gudbiyey waxaa laga gudbiyey meesha temporariga hoolka weyn gurmad aan caadi ahayn oo aan kala go' lahayn oo shaqaalihii maamulkii dhakhaatiirtii looda kor taagan yahay waan kala kulmay ilaahay baa mahad iska leh waxay ahayd maalintaas axad bay ahayd axad iyo isniin iyo talaado waxaan jiifay meesha iyadaa arbacadii baa laiga soo gudbiyey waxaa laii soo gudbiyey hoolka weyn maalintaa arbacada ah habeenkii shantii saac baa qandhadii iyo naqaskii igu xidhmayey iyo quficii intiiba ay iga istaageen intiiba markaas iga istaageen caafimaadaan la dareemi karin baa la kulmay caafimaadaan la dareemi karin baa la kulmay wixii la sheegayey soomaalidu waxay tidhaahdaa been fakatay runi ma gaadho wixii la sheegaya been bay ahaayeen cuntada taalla hoteellada waaweyn cuntadoodii baa taalla
dadka da'da ah ee gaara xaaladda adag ee neefsiinta u baahan ayay adag tahay inay ka badbaadaan balse nasiib wanaag tiro badan oo ka mid ah bukaanadaasi ayaa bogsooday iyagoo guryahooda loo fasaxay xaaladooduna ay dhakhaatiirtu la soconayaan dahaba xasan oo isbitaalka la keenay iyadoo aan miir lahayn waxay ku dardaarantay inaan cisbitaalka martiini la geyn balse eheladeeda markay u adkaysan waayeen ama ay ku arkeen astaamaha koofi sagaal iyo toban ayay ula soo carareen waxaa laga soo waray haanta dheero daymeeda aa laga soo waray si la ii qabtay iyo goor la qabtayna ma garanayo xaalado adag baana soo maray sidii la ii sheegay heer haataa waxaa la gaaray in la yidhaa oo cawo idil aan meesha kooma kula jiro laba saac haweennimo lay qabtay ilaa laba subac laba saac oo subaxnimo aan ka gaaro intaas bixitaan ma jirin markii dambe waa la isoo waray xoogaa laygu soo waray laygu soo waray haddana heerkaana marahaya alxamdulilah intii noo dadaashay ilaahay ha guuleeye gargaarka adduun allah ku guuleeye allah ku guuleeye haddana heer waxaan marahayaa gurigii in la ii ogolaado la ii fasaxo aan joogi karo aan socon karo aan alxamdulilah cunto qaadan karo aan waxgaran karo alxamdulilah ilaahan ku xamdiye ilaahay baa mahad u sugnaata ilaahay baa mahad ugu sugnaata haddii aan la kulma saanoo kalaa waxaan kula talin lahaa alxamdulilah hadiidina daawada doonta gargaarka doonta ilaahay hadiidina waa kula talin lahaa waa kula boorin kula boorin lahaa alxamdulilah weligiin iyo weligiin weligiin u horumaraan dhihi lahaa qofkii la kulmo u horumaraan dhihi lahaa u horumar
dadka ka baxa cisbitaalka ee guryahooda isku baxnaaninaya ayaa ku qasban inay cisbitaalka ku soo laabtaan toddobaadkiiba mar si baaris dheeri ah loogu sameeyo loona xaqiijiyo in fayraskaasi uu jirkooda ka dhammaaday halkan waxaan imiday bishii dhammaatay tobankeedii abril ayaan imiday iyadoo aad qandha ii hayso si wanaagsan baa lai qabtay dhakhaatiir iyo kalkaalayaalba qandhadii wixii oo markaas ku habboonay oo laysii kara waa laysiiyey qandhadii waa ka roonaaday afar iyo labaatan saac kabacdi si fiican baan u mooday haddana testi baa layga qaaday testigii positive uu keenay qolka waxa lagu wareejiyey kan wuxuu ahay midka uu karantiilka ah wax lagu wareejiyey midka kaleeto oo dadka jiifka oo positive-ka ah lagu wareejiyey sidii baa dadaal layla garab taagnaay oo loo kulligeyna looga garab taagnaay dhakhaatiirta iyo kalkaalayaashu waktigii waxa la gaaray haddana looga qaadi lahaa testigii labaad positive aan keenay haddana waa sii joogay dadaalkii sidii kusii socday markii dambe dhakhaatiirtu taladii ii soo jeediyeen waxay noqotay inaan anugu keliga iskaraantiilo dibadeedna aan soo noqdo testigii saddexaad maanta ayaad la kulanteen oo testigii saddexaad ah oo aan u soo noqday hadda waa tadhiiga qaadaya aad arkaydeen natiijadana allahu yaclam waa sugaynaa dowladda soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta xiriirka koofi sagaal iyo toban oo ka kooban taleefanada kookooban oo dadku si toosa u soo wacayaan iyo habka ablicathonka ee taleefanada lagula soo dego taasi oo dadka isaga shakiya xanuunkaasi ay kula xiriirayaan dhakhaatiirta si ay u helaan talooyin caafimaad iyo gargaarka ay u baahan yihiin nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
fatahadda webiga shabeelle ayaa aada u saameysay xaafadaha magaalada beledweyn iyadoo waddada isku xirta beledweyn iyo deegaanka ceel jaalle ay go-doomiyeen biyaha webiga shabeelle ibraahim maxamed geedi ayaa qadka taleefonka iminka si toosa ugu jira
iyadoo sacdina soo dhaafay erigku aada markaas u kordheen fatahaada webiga magaalada beledweyne weliba daas uu ka geysanayo waxaana sacdina soo dhaafay si aada magaalada ugu fiday fatahaadii iyadoo xarumaha maamulka iyo weliba buundooyinka muhiimkaas iyo laamiyaasha isku xira magaalada iyo weliba duleedka magaalada markaasi biyaha ay dul mareen waxaa jira dad faaro badan oo weli ku jira gudaha magaalada waxaa dadku inta badan hadda aynu wadeen kuwo si aada uga baxaya magaalada iyagoo ka cabsi qaba in markaasi adkaato isu socodka gaadiidkiiyo dadkaba maadaama biyaha ay yihiin kuwo awood badan iyo dadka inta badan markaasi sameynayaan waxaana jira in ganacsigii magaalada xalay saradii dhexe ilaa shalay gelinkii dambe ilaa saakay markaasi si aad ah oo markaas u socda iyadoo aad arkayso gaadiid fara badan oo markaasi lagu raro shixnada kala duwan sida raashiinka oo kale iyo bagaashka oo kale iyadoo ganacsatada ka cabsi qabaan in muxuu ahay saadkani soo gala gudaha magaalada ay saameyn ku yeeshaan gobahooda ganacsiga isla markaasina xiliyada qaar ay ku adkaataba inay biyaha ka saaraan waxaad arkaysaa in caruur fara badan oo markaasi gaadiid lagu sido xoolo markaasi markaasi laga saaraya gudaha magaalada
tartamayaasha degmooyinka kismaayo iyo garbahari oo usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka axmed cumar muuye ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya tartan cilmeedka bisha barkeysan ee rabadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka islamarkaana si toosa looga daawanayo telefishinka qaranka loogana dhegaysanaya idaacadda rediyo muqdisho habeenkii xalay waxaa kulankii siddeed iyo tobanaad oo ah wareegga labaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka shibis iyo garbahaare oo ka kala tirsan gobolka banaadir iyo gado waxaana barnaamijkaas sanadkii toddobaad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degmo ee shibis iyo garbaharey ayaa muujiyey tartan aada u adag islamarkaasna ahaa mid xiise gaar ah xambaarsan iyagoo soo bandhigay aqoon iyo weliba asluub wanaag labada dhinac tartamayaasha degmada shibis ee gobolka banaadir waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxaay ka jawaabeen laba su-aal waxayna iska qaldeen shan su-aal waxayna ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo hareermartay garbahaarey sida daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada shibis ay heleen waxay noqotay lix dhibcood tartamayaasha degmada garbaharey ee gobolka banaadir waxa ay dhankooda weydiiyeen toddoba su-aal oo ay ka jawaabeen saddex su-aal iyagoo iska qalday afar su-aal waxayna ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareermartay tartamayaasha degmada shibis sida daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen waxa ay degmada garbaharey ay noqonaysaa toban dhibcood tartamayaasha degmada garbaharey ee gobolka gada ayaa u soo gudbay wareeggii saddexaad ee tartanka sida uu ku dhawaaqay guddiga tartan cilmeedka bisha barkeysan ee ramadaan caa waxaa halkan ka dhacay baratan aada u culus waxaana baratamayay degmooyinka shibis oo gobolka banaadir iyo degmada garbaharey oo gobolka gada ah haddaan ku hormaro degmada shibis oo gobolka banaadir waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo toosa toddobadii la weydiiyey waxay ka jawaabeen laba su-aal oo keliya waxayna kafaa'iido soo heleen hal su-aal oo dhiganta ee dhibcaha guud ay heleen lix dhibcood oo su-aashiiba ay ka heleen laba dhibcood lix dhibcood ayaa keensadeen degmada shibis haddaan garbahar dhankeeda aado waxay waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo toosa toddobadii la weydiiyey saddex ka mid ay toos ugu jawaabeen waxayna kafaa'iidadiisa u heleen laba su-aal oo u dhiganta afar dhibcood tootalka ama dhibcaha guud ay keensadeen degmada garbahaari waa toban dhibcood iyo garbahaari oo la timid waa garbahaari oo la timid toban iyo shibis oo la timid lix marka caawa tartanka waxaa wareegga saddexaad u gudbay degmada garbahaare ee gobolka gado oo toban dhibcood ku gudubtay shibisna waxaa lagu reebay wareeggi labaad dhinaca kale tartan xiise badan ayaa dhexmaray degmooyinka kismaayo iyo hodan oo ka kala tirsan gobolka jubbada hoose iyo banaadir tartamayaasha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxay ka jawaabeen afar su-aal waxay iska qaldeen saddex su-aal waxay ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo hareerbartay hodan sidaa daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada kismaayo ay heleen waxay noqonaysaa toban dhibcood tartamayaasha degmada hodan ee gobolka banaadir waxa ay dhankooda la weydiiyey toddoba su-aal waxay ka jawaabeen saddex su-aal iyagoo iska qalday afar su-aal ma jirto wax ka faa'iidaysi ah oo ay heleen sidaa daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada hodan waxay noqonaysaa lix dhibcood tartamayaasha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa xalay u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka
dowladda sacuudiga ayaa saddex laabtay canshuurta iibka ee saaran badeecadaha dadku iibsadaan tallaabadaasi oo qayb ka ah qorshaha fashilka ee la doonayo in lagu baritaaro ama lagu taageero dhaqaalaha dalkaasi ee corona virusku dhaawacay xukuumadda riyaad ayaa sidoo kale sheegtay in ay joojinayso gudnadii maciishadda ee ay siin jirtay shacabka si loo yareeyo kharashka dowladda dalkan saliidda hodanka ka ah ayaa tan iyo intii sicirka shidaalka ee caalamku dhulka galay safmarka awgii dhaqaalihiisu dhulka gaaray ama hoos u dhacay boqortooyadu waxay markii ugu horreysay canshuurta iibka dalka ku soo rogtay laba sano ka hor taas oo ujeeddadu ahayd in ay yarayso xaddiga dhaqaalaha ee ku tiirsanan saliidda dalkaasi guud ahaana warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wadanaga dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa warkeena aroornimo ee saaka waxaa soo saartay maaida muxudiin dhiblaawe barnaamij warkan waxaa inoo farsameynayay cabdisalaan mukhtaar warkan ciddii uu sheegay ama aan ka bogan mar kale waxay kala socon kartaa radio muqdisho dhonet